Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu alaa muxamadin wa aalihi wa saxbihi wa sallama tasliiman katiiran ama bacd waa sidaa aad u maqasheen ead u arkaysaan suuqaas waa dabcan musiibo weyn oo ummadda gaars degan ku habsatay bay ahayd marka culimmadan kulligood masalada waxaa ugu kulmeen inay gaarsiiyaan muslimiinta dibadda iyo gudahaba oo meeshaa wixii laga qaban kara laga qabso rabbanaa yaquulu fii kitaabihi watacaawan cala albiri waataqwa wayaquulu nabiy sala allahu alay wasalam allah fii cawni cabdi maa kaana cabdi fii cawni akhiih laa yumin axadun xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih marka kaalmahaas baan maaragtay iyo qayladaa baan maaragtay iskugu imaanay dadkii dibadda iyo gudahaba inay umuurta ayada ay arkaan oo maqlaan oo ka danqadaan oo ninka uu xeli karana uu ka qayb qaato gacan ninkii kalena uu u duceeyo dadka musiibada inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu bedelo maaragtay khayr iyo ciwad iyo bedel marka umuurtaasaan umuurtaaan u kulannay umuurtaasaana gaadhsiinaynaa walaalaha muslimiinta ah alxamdu lilahi rab alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wddiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin walaalayaal intaan baana la qabnaa run ahaantii xadadka dhacay waa xadad aad iyo aad u weyn musiibo weyn baa ka dhacday waa ishii keliya ee magaalada ay ku nooleed dee inan istimtixaamina ilaahay baa noo sheegay subxaana wa tacaala walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfus wathamaraati wabashir saabiriin buri ilaahay subxaana wa tacaala inan istixaam ilaahay baa noo sheegay subxaana wa tacaala dadkaa musiibada ay ku habsatay marka ugu horraysa waan u tacsaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala musiibadaa ku habsatay ciwad ka khayr badan oo deg deg ilaahay ha siiyo oo deg deg ilaahay ha siiyo ilaahay booga dhawo musiibadaa ku habsatayna ilaahay samar iimaan ilaahay ha ka siiyo ayagana kuwa imtixaanka ha ku baasa ilaahay ha ka dhigo baaqaan u diraynaa muslimiinta dadka walaalaha ee musiibada ku habsatay haddee waa dad muslimiin eh oo walaalo eh oo ehel ah waa ishii keliya ay maalayaan weeye waxaa loo baahan yahay in la garab istaago nin walba waxaa loo baahan yahay dadkaas muslimiinta inuu garab istaago waa imtixaan weeye ayagana waa la imtixaamay annagana waa imtixaamanay haddaan ka aamusno imtixaankaas dee wuuna hastaa nabiga muslimiinta hal jir buu ka cabiray salawaatullaahi wasalaamu calayhi jirkaa xibin ka mid ah hadduu xanuunsado jirka intiis kale ma hurdi kara marka waa tusaale aad iyo aad cajiib oo weeyaan marka walaalaha muslimiinta meel allaala meelay joogaa ama dal iyo dibadba maxaa la codsanahaa ee culammada codsan haysaa dadka walaalada musiibada ku habsatay in la garab istaago nin walba wuxuu u hori karo u horo bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi amaa bacdu runtii waad la socotiin maaragtay adduunka dhibaatadii dhacday iyo culaaskii ku dhacay maaragta suuqa gaariso waxaan horta u dardaarmaynaa maaragta walaalaha muslimiinta eh oo dhibaatada ku gaartay sabar iyo iimaan baan u dardaarmaynaa sabar iyo iimaan allah ha ka siiyo bedel khayrleh allah ha soo geliyo subxaana wa tacaala midda labaad waxaan ugu baaqaynaa muslimiinta ama bulshada soomaaliyeed meel kasta oo adduunyada ay ka joogaan waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa dadkaas dhibaatada ay ku gaarta meesha in loo soo gargaaro baaqa aan dirayna waa intaas waxaan leenahay walaalayaalow nin kastaa meeshu joogo ninkii maaragtay duca ku soo kaalmayn kara dadkaas ninkii dhaqaalo ku soo kaalmayn karo nin kastaa wixii tabartiisa ah inuu maaragtay bulshadaas lagu taageero oo garab loogu noqdo